بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu maraynay isticaarada faslun fasalka isticaarada ayaynu soconay ama aynu maraynay bal hadda habka uu u soo dhigaya isticaaradan aynu eegno alisticaaratu isticaaradu imaa tasriixiyatun inay tahay musaraxo wa imaa makniyatun iyo inay tahay makniyo wa imaa takhyiiliyatun iyo inay tahay takhyiiliyo labadaa mid saddexdaa midun weeye isticaarada waxay yidhaahdeen amaa tasriixiyay noqoni musaraxana waa loo yaqaanaa amaa makniyay noqoni amaa takhyiiliyay noqoni saddexdaa ayay isticaaradu mid ahaan noqon kartaa saddexdaasay mid ahaan noqon kartaa tasriixiyadu waa marka mushabahu bihiga lafdigiisu sheegan yahay baa tasriixiye la yidhaah tasriixiyadu waa goorma baynu nidhi kolku ayuu sheegan yahay mushabahu bihiga lafdigiisu makniyaduna waa markuu mushabaha lafdigiisu sheegan yahay mushabaha lafdigiisu markuu sheegan yahay ayaad makniyo odhan kartaa takhyiiliyaduna waa wax ka madax bannaan labadoodaba oo khilaaf baa ka taagan afar madhabbaa ayaa ku jira takhyiiliyadu waxa ay tahay qola majaaskanan ku jirnaba way ka daayeenoo waxay idhaahdeen waa majaaskii caqliga ahaa oo xagga ihbaatka ayuu ku jiraa iyo isnaadka ayuu ku jiraa bay qola yidhahdeen takhyiiliyada qolaba dhinac bay ka dhigeen faslun alisticaaratu isticaaradu imaa tasriixiyatun inay tahay musaraxo wa imaa makniyatun iyo inay tahay makniyo iyo wa imaa takhyiiliyatun inay tahay takhyiiliyo saddexdaasay isticaarada u qaybsamaysaa atasriixiyatu tasriixiyadu hiya iyadu allatii isticaarada weeye surixa fiihaa lagu sheegay amaa la caddeeyey bidikri lmushabahi bihi mushabahun bihiga sheegiddiisa bidikri lafdi lmushabahi bihi mushabahun bihigu lafdigii uu lahaa ta la sheego weeye faqad oo keliya mushabahun bihiga lafdigiisii baa la sheegayaa naxu ra'aytu asadan libaax baan arkay filxamaami xamaamka ayaanan ku arkay halkay isticaarada ku jirtaa waa asad tasriixiyay noqotay maadaama oo la sheegay mushabahun bihiga lafdigiisii waayo markii hore waxay ahayd alximaaru ashujaacu mihlu اlsadi fi shajaaca ama fi ljaraa'a ashujaacu mihlu اlasadi fi ljaraa'a tashbiihu saasuu u samaysnaa markaynu nidhaahno ashujaacu mihlu اlasadi fi shaja fi ljaraa'a yaa mushabaha shujaac yaa mushabahun bihiya asad kolkaa yaa la jaray waa waajibin mid la jaraaye mushabihii baa la jaray yaa la sheegay haddaba allatii surixa fiihaa bidikri lmushabahi bihi mar hadduu ina yidhi maxay noqotay musaraxay noqotay markaa ra'aytu ashadan libaax baan arkay filxamaami xamaamka ayaanan ku dhex arkay walisticaaratu lmakniyatu isticaarada makniyadi ihina hiya iyadu allatii ta weeyaan duwiya la xadfay fiihaa dhexdeeda dikru lmushabahi bihi mushabahun bihiga xuskiisii ayaa la jaray bidikri shay-in shay sheegidii baana loo jaray min lawaasimihi khawaastiisa ka mid a wuxuu ku yidhi makniyadu mushabahun bihigii baa la jarayaa mushabahaana la sheegayaa mushabahun bihiga marka la jarana mushabahun bihiga khawaastiisii mid ka mida ayaa meesha lagu sheegayaa khawaastii mushabahun bihiga ayaa meesha lagu sheegaya falam yudkar lama sheegin fiihaa isticaarada dhexdeeda siwalmushabahi mushabaha mooyiye wax kale lama sheegin mushabaha unbaaba ku jira makniyada haddaba markaa makniyada aynu ka hadlayno waxa weeye tusaale ahaan markaad tidhaahdo walamaa sakata can muusa alqadabu oo kale qadabkaa waxa faacil looga dhigay sakata oo waxa aamusay baa lagu yidhi qadab qadab cadhaa aamusay wax cadho la yidhaa ayaa aamusay baa lagu yidhi kolkaa qadabkani waxaad fahmaysaa aamuska isagu ma lahaan jirine oo dee marna ma hadlo marna ma aamuso cadhaduye marna ma hadasho marna ma aamustee faacilka dhigiddan ma arkaysaa sakata faacil looga dhigay halkaa waxaad fahmaysaa marle inay wax ku jiraan kolkaa maxaa munaasiba haddaad meelaha qadabka sifo aan munaasib u ahayn ku aragto cid kale munaasib u ah waxaad odhanaysaa isticaaradu waa mabniyo iminka qadabkan sakatadu munaasibu ma aha laakiin sakatadu yay munaasib u tahay insaan bay munaasib u tahay bes mabniyay noqotay haddaba waayo wuxuu ina yidhi mushabahun bihiga ayaa la xadfaa makniyada marka mushabahun bihiga la xadfana waxa meelahaa lagu sheegaa shay-un min lawaasimihi ama min khawaasihi shay isaguna iska lahaan jiray kolkaas sukuudkiibaa meesha lagu sheegay oo sakate ayaa la yidhi haddaba tashbiiha markaad samaynayso waxaad u samayni waxaad odhanaysaa alghadabu mithlu linsaan alghadabu gadabka iyo cadhadu mithlu linsaan waa qof oo kale ayaad odhanaysaa mithlu linsaan ayaa mushabbah ah markaa halkaas oo kale yaa mushabbaha markaa halkaas oo kale alghadab baa mushabbaha ayaa mushabbahun bihiya alinsaan waxaa la xadfay isla mushabbahun bihigii baa la xadfay welibana akhi siday jumhuurtu qaateen baan kuu sheegay isla mushabbahun bihigii baa la xadfay marka mushabbahun bihigii la xadfay ayuu qadabkii oo mushabbihii meesha ku sheegan yahay markaasaa la yidhi talow mushabbahun bihiga xadfani muxuu noqonayaa ma guribaa ma magaala ma dameerba ma ma insaanba markaasaa intaa midba sifadii u gaarka ulahaabaa meesha lagu sheegi kala doonaya markuu yahay insaan inuu yahay baa la cadeeyeyoo sakataa meesha lagu sheegay oo sifadiisi yahay low haddii ximaar uu noqon lahaana nahaqa ayaa lagugu sheegi lahaa meesha haddii uu asad noqon lahaana za'ara ayaa meesha lagugu sheegi lahaa sifooyinkii asadka uu lahaan jiray amaa libad baa meesha lagugu sheegi lahaa kolba mushabahu bihigan xadfan sifo uu waxyaabaha kale kaga duwan yahay uu isagu leeyahay ayaa meelaha lagu sheegaya kolkaas sifadaasaa kutusaysa mushabahu bihigu kuu yahay waad fahamteen baan umalaynaya qariinaduna talow maxay noqonaysaa qariinaduna waa sakata sow maahayn iminka qadabkan inuu inu inuu inay isticaara ku jirtayoo oo mushab de mushabbah ahaayo insaanna mushabbahun bihi ah qariinadu waa maxay sakatada lawaasimtan meesha lagu sheegay baa qariina ah sakata haddaba isla qariinada makniyada isla qariinada makniyada takyiiriye la yidhahdaa maxaan ku yidhi isla isla qariinada makniyada ayaa maxay la yidhahdaa kolkaa takyiiriyaduna halkay ku jirtaa sakata ayay ku jirtaa laba isticaaraa meesha wada yaalla markaa daa'iman laba isticaaraha haddaad makniye aragta wada yaalla isticaara makniya oo waa tan qadabka ku jirta iyo isticaara takhyiiliya oo waa tan halkee ku jirta tasriixiyana way noqotaa la soco tasriixiyana way noqotaa eeg laakiin waxaa jira horta sidaba toddoba toddoba madhab baa halkan ku jira toddobada madhab samarqandiyadaan si fiican ugu arkaynaa kanka inoogu xiga toddobada madhab kaasaan ku arkaynaa makniyada saddex madhab baa ku jira makniyada imise madhab baa ku jira isticaarada makniyadihi waxay tahay saddex madhab baa ku jira qariinadeeda oo tan iminka sakata ah oo takyiiliyada ana isticaarada halkaa takyiiliyada ku jirtana afar madhab baa ku jira kolkaa imise isku noqonayaan isku geyntii toddoba makniyadii oo saddex madhab ah iyo takyiiliyadii oo afar madhab ah toddoba madhab ayaa meesha kolkaa ku jiraya kolkaa marley jumhuurtuna mid bay qaadanayaan sakaaki oo ninkii imaamkii muctasiladiihi mid buu qaadanaya samarqandi oo kana kitaabkiisa aynu arki doonaa mid buu qaadanaya eeg khatiib lqazawini iyo raggu ku jiraa mid bay qaadanayaan bal hadda ila eeg alisticaaratu isticaaradu imaa tasriixiyatun inay tahay musaraxo wa imaa makniyatun iyo inay tahay makniyo wa imaa takhyiiliyatun wow yarun baa halkaa ka maqan wa imaa takhyiiliyatun iyo inay tahay takhyiiliyo atasriixiyatu tasriixiyadu hiyo latiita weeyaan surixa fiihaa dhexdeeda la caddeeyey bidikri lmushabahi bihi mushabahu bihiga sheegidiisa lagu caddeeyey faqad oo keliya naxu ra'aytu asadan libaax baan arkay filxamaami xamaamka ku jira waalisticaaratu almakniyatu isticaarada makniyadiihina hiyo latiita weeyaan duwiya fiihaa la duubay dikrulmushabahi bihi mushabahu bihiga xuskiisa bidikri shay-in shay sheegidii ayaana loo duubay oo loo xadfay oo min lawaasimihi khawaastiisa ka mida oo falam yudkar lama sheegin fiihaa isticaarada dhexdeeda siwa lmushabahi mushabaha mooyaane wax kale halkaa makniyadii baynu kaga baxnay markaa miyaad ila fahanteen haddaba isticaarada makniyada ah marka la leeyahay walamaa sakata can muusa alqadabu qadab bay ku jirtaa marka la leeyahay qadab isagu mushabah ma ahayn qadab muxuu ahaa mushabahu biguna muxuu ahaa halkaasaa la isweydiiyey oo waxaa la yidhi kalow isticaaradu waxay ahaan jirtay lafdi macnihiisa macno aan ahayn loo isticmaale eh halkaa ayaa ku jira oon macnihiisii macno aan ahayn loo isticmaale ma qadabkan aynu nidhaa insaan baa looga jeedaa maya oo haddaad tidhaa qadabkan insaan baa looga jeedaa waxay kaa noqona musaraxo musaraxada ayaa sidaba ka sheegan looga jeedaa ka maqan musaraxada maxaa sideedaba la- la ogyahay baan ku odhi ka sheegan baa lagu macneeyaa iminka ra'aytu asadan fi lxamaam asadka maxaad uga jeedaa shujaac baad uga jeedaa kolka isticaaradu markay musaraxo tahay kan sheegan ayaad uga jeedaysaa kolba ka maqan laakiin makniyadu sidaa maaha oo qadabkan iminka waa qadabkii un qadabku waa maxay waa cadhadiisii un waaba xaqiiqa markaa talow haddaba mija isticaaranimadii xaggay ku jirtaa majaaskii la odhan jiray lafdi macnihiisa macno aan ahayn looga jeedo weeye halkay ku jirtaa jumhuurtu waxay qaateen waxay ku jirtaa isticaaranimadu insaanka xadfan isticaaranimadu yay ku jirtaa oo sidaba jumhuurtu waxay ku leeyihiin lafdiga mushabbahun bihiga ayaa la caariyeystaa oo loo caariyeystaa mushabbaha iminka ra'aytu asadan fi lxama ee ra'aytu asadan fi lxamaam markaan idhaa mushabbahun bihiga lafdigiisu keebuu ahaa Eg, ra'aytu asadan fi lxamaam mushabbahun bihigu ke- lafdigiisu keebuu ahaa asad asadkana la caariyeystay yaana loo caariyeystay mushabbihii maqnaa oo aya ah shujaac kolkaasoo isticaara musaraxa sidaa maaha isla mekniyaduna waa sidaasoo kale uun oo insaankan mushabbahun bihiga abaa la caariyeystay waxa loo soo caariyeystay qadab baa loo soo caariyeystay oo cadho ah markii insaan oo qadab looga jeedaa hadalka uu soo galay ayaa haddana isagii la xadfay kolkaa isticaaradu kay ku jirtaa wuuba xadfan yahayba isticaarada mekniyada marka xaqiiq ahaan la doonayay jumhuurtu saasay qaateenay u dhigeen miyaad i fahmaysaa hadda waxaan ku odhi isticaaradu lafdigay ku jirto horta isticaaradu wuxuu ahaa lafdi macnihiisa macno aan ahayn loo isticmaalay kolkaa jumhuurtu waxay qaateen isticaara almakniya marka laga hadlayo waxaan isticaara almakniya ay ku jirtaa waa lafdiga xadfan oon macnihiisa looga jeedina ka sheegan macnihiisa looga jeedo insaanka xadfan oo qadab looga jeedo weeyaan insaanka xadfan oo maxay looga jeedo qadab looga jeedo halkaasuu majaasnimadu kaga jirtaa la yidhahdeen waana la isla xadfayba markaa haddaba eeg manaahijteennoo kale waxay calaamada marinayaan mushabahan qadaba ayay calaamada marinayaan markay isticaara makniya raadinayaan waa sax meelaha isticaara makniya qadabkaa iska mari calaamada isticaara makniya qadabka iska mari ogowna inuuna isagu majaaska ahayne ka ka xadfani uu majaaskii yahayna ogow halkaa ma idinla yar dareentaad u malayn ya halkaa madhabka ma ma la yar moodaa inuu yar baxay ninka sakaaki la yidhaa isagu warkaa war aan ahayn buu sheegay oo wuxuu yidhi isticaara almakniya waxay ku jirtaa isla lafdiga qadaba bay ku jirtaa buu sakaaki leeyahay eeg muxuu leeyahay sakaaki isagu isticaara almakniya ayay ku jirtaa lafdigan qadaba oo wuxuu sakaaki qabaa eeg sidaba laba cadhaa jira buu yidhi laba cadho markii cadhada mid lagu shabahay insaan taasi insaankii bay ku biirtay buu yidhi insaan bayba iska noqotay buu yidhi taas cadho insaana laba cadhaa jira isaga sakaaki agtiisa mid mid dadka ku biirtay markii dadka loo egeysiyey bay dadba iska noqotay buu ku yidhi magacii dad ahaabay qaadatay mid maxay ku biirtay buu ku yidhi insaan laba cadhaa jira cadho qof ah oo oo dad iska noqotay iyo cadhadii caadiga ahayd ee la yaqaanay miyaadi fahantay waxa la isku shabahayaa buu ku leeyahay cadhadii qofka noqotay iyo cadhadii caadiga ahayd baa la isku shabahayaa buu ku leeyahay kolkaa cadhadan qofka noqotay waa in maskaxdaadu ha fikirto buu ku leeyahay oo cadhada sawir qof ha siiso maskaxdaadu sawir qof bay cadhada siinaysaa buu ku leeyahay kolkaa cadho halkaa taagan oo qacmihii leh oo lugihii leh oo afkii leh oo hadlaysa oo indhihii leh ayaad sawiranaysaa buu ku leeyahay sakaatin markaad cadho halkaa taaganoo laakiin qof ah aad sawirato oo dee xanaaqaysa oo cadhoonaysa aad sawirato ayaad odhanaysaa cadhadaasi ee dee insaanba iyadu noqotay oo insaankaa laba qaybood buu qabaa mutacaaraf iyo hayru mutacaaraf buu qabaa insaankaa laba qaybood insaan mutacaaraf insaan hayru mutacaaraf cadhadaani kolka waa insaan hayru mutacaaraf waa insaan hayru mutacaaraf oon la aqoonin oon insaannimo loo aqoonin buu ku leeyahay habku u dhigay waa habka kolkaa lafdigan qadaba bay isticaaradu ku jirtaayo wuxuu ku yidhi qadabkan ayaa marna laysku shabahayaa kii caadiga ahaa ee cadhada ahaan jiray iyo kii insaanka noqday miyaad fahanteen labadan qadab baa laysku shabahayaa oo laba qadabbu isagu meesha keena ku insaana iyo ku kale waad aragtaa sakaakina xagguu maray madhabka saddexaad iska daa samarqandiyadaynu ku arki doonaa biidn illahi tacaala watakhyiiliyatu takhyiiliyadu waa sakatadii moogta hiya ihbaatu dalika laazim waa laazimka sugiddiisa adda laazim yuu laazimaya talab
mushabbahun bihigu laazimaya wixii khawaasta mushabbahun bihiga ama lawaasimta mushabbahun bihiga mushabbahun bihiga laasimi jiray sida sukuudku insaanku iskaga leeyahay hiya isticaarada takhyiiliyadii ihbaatu dalika laazim laazimkaa oo la sheego weeyi adaalli kutusaya cala almushabbahi bihi mushabbahun bihiga ihbaatka laftiisa war ihbaatku ma macnaa mise waa kelmad la arko soo macna maaha isticaaradu hadday macnaa haddii majaasku macnuu ku jiraaba la yidhaa ma aha majaaskii kelmadda geli jiray ee waa majaaskii caqliga ahay mid caqliga ahay ee majaasyada majaasiyada soo lahayd bana alabiyu almadinata oo kale kii buu ku biiray markaa watakhyiiliyatu takhyiiliyadu hiya ihbaatu dalika laazim laazimkaa sugidiisa weeyi adaalli kutusaya cala almushabahi bihi oo fahya takhyiiliyadu mulaasimatun waxay laasimtaa lilmatniyati matniya meel kaste ood matniyo ku aragto takhyiiliyo ayaad ku arkaysaa buu ku yidhi naxwu adfaaru lmaniyati geerida cidiyaheegii ayaa nashibad ku dhegtay bifulaanin fulaan adfaaru lmaniyati geerida cidiyaheegii ayaa nashibad ku dhegtay bifulaanin fulaan halkan laba isticaara wada yaalla isticaara makniya iyo isticaara takhyiiliya makniyadu halkay ku jirtaa lafdiga maniye ah ayay makniyadu ku jirtaa makniyada marka hore horta balan leeg eeg yaa mushabbaha almaniya ayaa mushabbaha almaniya oo geerida ah ayaa mushabbahun bihiya dee adfaar baa halkan lagugu sheegay yaa cidiya wax ku cuna yaa cidiya wax ku cuna sabuca saw maaha sabuc baa egsi guud sabuca ugu cuna sabucu cidiyuhu wax ku cunaa libaaxii iyo shabeelkii iyo kolkaa maadaama adfaarulmaniyati lagu yidhi oo adfaartan loo soo idaafeeyey maniyada oo inay geeriduba cidiya leedahay lagaaga dhigay armaad ila socotaa adfaarulmaniyati maadaamo la yidhi maniyadani waa mushabbihii sabuc meesha ka maqanna waa mushabbahun bihigii mushabbahun bihigii baa la jaray mushabbihii maniye ahaabaa la sheegay mushabbahun bihiga xadfanna inuu sabuc yahay waxa meesha calcadaynaya khasaa'istiisii baa la keenay oo adfaara kolkaa maxaad fahantay halkan inay aya ku jirtaad fahantay markaa isticaara almakniya ku jirta halkay ku jirtaa isticaara almakniya almaniya ayay ku jirtaa adfaartanina waa qariinadii kutusaysay meesha inuu sabcu ka maqan yahay isla adfaartuna waa takhyiiliyadii adfaartuna waa maxay markaa adfaarta lafteeda ayaa takhyiiliyadii isticaara takhyiiliyii waa adfaarta lafteeda halkaa maad la fahanteen adfaartuna waa isticaara takhyiiliya kolkaa xagga isticaara takhyiiliya kaga jirtaana afar madhab baa ku jiroo samarqandiga aynu u daynaynaaye waa xagga ihbaatka su eeg u idaafayntan adfaarta geerida loo idaafeeyey xaggaasay kaga jirtaa fahya mulaasimatun lilmakniya naxwu adfaaru lmaniyati geerida cidiyaheegii ayaa nashibad ku dhegtay bifulaani ninka fulaan la yidhaah shubihad waxaa la shabahay almaniyatu geeri baa la shabahay bisabuci dugaag baa lagu shabahay shubihat ilmaniyatu geeridii waa la shabahay bisabuci dugaag baa lagu shabahay fastuciira waxaa la ergistay ismu sabuci ismigii sabuc ahaa ayaa lahaa iyada loo soo ergistay war caariyada isticaarada weli jirta maanaysa yay ku jirtaa bay isticaara makniya ka xadfan bay ku jirtaa soo maaha insaankii xadfanaaba ayaa loo soo caariyeystay baynu lahay qadab soo maa qadabka sheegan kadibna yaa la xadfay insaankii qadabka looga jeeday soo maaha bal halkan u fiirso hataa dariiqeenna laftiisii buu raacaya shubihad waxaa la shabahay almaniyatu maniyadii waa mushabah markaa bisabuci baa lagu shabahay haddaad meel tashbiiha ba ku aragto ba'du mushabahu bihigay gashaa bisabuciba haddaad aragto waa mushabahu bihigi ba'du ereygay gashay ba'dan yar maarkaysa shubihat ilmaniyatu geeri baa la shabahay bisabuci dugaag baa lagu shabahay fastuciira waxaa la soo ergistay ismu sabuc ismiga sabuca ayaa lahaa geerida loo soo ergistay war sabucii baa loo soo caariyeystay ayo geeridii sabucii lasoo caariyeystay baa haddana la jaray uma duwiya waa la laabay dikruhu xuskiisii armaad fahanteen eeg calayhi daayiri kuma jirto uma duwiya dikruhu xuskiisii iyo sheegidiisii baa la duubay haddii waa sax haddii lagu daayana uma duwiya dikruhu sheegidiisii waa la laabay calayhi mushabaha lagu dul sheegi lahaa isagoo mushabaha looga jeedo sheegidii la sheegi lahaa baa la laabay bidikri laazimihi baana lagu kaaftoomay khawaais khasaa'istiisa mid ka mid a in la sheego wahwa aladfaar wa ihbaatu aladfaari adfaarta oo loo sugaana takhyiiliyatu waa takhyiiliyo ihbaatu ladfaarna takhyiiliyay noqonaysaa insha allah barkaa inoo